kulan wacan oo wanaagsan meel walbaa joogtanaysa kasoo maqalkan idiin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka waxlosha wurasada xilli walbadaan kulad maqshaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab telefon jadiid alushiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisb lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwanay daba soconayaan ama iseer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkiibay saarayn ilaahay saatirba isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sbn ssnm unccb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dibu taliya yaan layna odhan wadadan jirine
mar kale kulan wacan oo wanaagsan oo arbaco khamis ay soo gelayso taarada ku aasaysan tahay labaatanka bisha koob iyo tobnaad nofembar sannada labaatan toban sagaal qodobada caawa barnaamijka aan kusoo qaabdan waxaa qayb ka noqon doonaa shir u dhexeeya madaxa xisbiyada qaran iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa galabta lasoo gabagabeeyey qodobo ka koobnaa shan qodob ayaa lagu wadeeshiiyey faahfaahin ku saabsan ayaan goorow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kalcawa barnaamijka ku dhegaysan doontiin wax qayb ka noqon doona bannaanbax xooggan oo looga soo horjeeday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa maanta gelgeliyay qaybo ka mid a gobolka godo ee jubbaland faahfaahin la xiriirta ayaa goorow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kalcawa barnaamijka ku dhegaysan doontiin wax qayb ka noqon doona madhaba in dalalka ku soo badanaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ay salka ku hayaan aanooyin qabiil oo ka jira magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug eedeeyo aniga go-aankay ku jira ano wada soomaaliyeed baan ahay nabadaan ka adkaa nabadaan ku dhawaaqaa wixii wax dilaya iyaga u taal wixii wax dhacaya iyaga u taal aniga waxaan lehay walaalayaa is nabadgeliya ilaahay ka baqa waxyaabaha kalcawa barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona sargaal sare oo ka mida dulmaasiyiinta soomaaliyeed ayaa maantay waxaa lagu dhex dilay xarunta xalane ee degan yihiin dulmaasiyiinta caalamka ee soomaaliya taageere faahfaahin la xiriirta ayaa goorow maqli doontaan waxyaabaha kalcawa barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona xubno al-shabaab ayaa gudaha waddankaasi ka yimi maanta waxay ka filiyeen weerar geystay khasaare isku jira dhamshihii dhaawac baa wararka ugu dambeeyey ayaan goorow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kalcawa barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maantay si wada jir ah waxay kulan ugu yeesheen muqdisho kulankaas waxyaaba badan ayay diiraddu ku saareen buuq badan oo ka dhashay goorow ayaana faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kalcaw barnaamijka ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona dowladda kenya dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadashay duqaymo lagu dilay saraakiil sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kaas oo ka dhaca qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose al-shabaab waxay baniyeen weerarkaasi in lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal warar kala duwan oo ka soo baxaya al-shabaab iyo dowladda federaalka waxyaabaha kalcawa barnaamijka ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona ciidanka xoogga dalka iyo kuwa jubbaland oo isgarabsanaya ayaa gaaray degana ay ka bixeen dagaalamayaasha al-shabaab haddaba meelaha ay yihiin deegaankaasi al-shabaab ay ka bixeen ay la wareegay ciidanka xoogga dalka ayaa goorow faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay dagaal u dhexeeyay ciidamo ka watirsan dowladda federaalk oo maanta ka dhacay muqdisho waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyeel intuu la ogyahay khasaaraha ka dhasha dagaalka maanta ka dhacay muqdisho ee u dhexeeyay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegaysan doonteen oo caawa xulashada walaasada qayb ka ah xildhibaano ka tirsan labada aqale baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa walaackii ugu xoogana ka muujinaya heshiiskii nairobi ay ku wada galeen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo dhegeysa waddanka kenya walaacaas ay muujinaya wuxuu yahay xog ku saabsan ayaana xulashada walaasada caawa idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas ugu soo karta barnaamijka ugu jirna ayaa dhegeysan doontiin xubintii kalamaan qaybaha dambe barnaamijka waxaa ku dhegeysan doonteen haysta
Dagger
gudbinta iyo diyaarinta barnaamijkan oo anigu xasana saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxiifa maad nuur axmed ayaa barnaamijka caawa si waajira u farsameynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada kulanasanana saaxiibayaal magaalada caasimada ee muqdisho ayaan ku bilaabayaa oo gor uu kusoo gabagaboobay shir u dhexeeyey ee madasha xisbiyada qaran iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo in ka badan saddex saac ka socday xarunta villa soomaaliya ee wadanka laga arrimiyo ayadoo maanta markii ugu horreysay ay kulan wadatasha ah ay isku hor fadhiisteen madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud sheekh sharaf sheekh axmed iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo waxaa si jira ay ku qaabteen ugu wada hadleen kulankaas oo xubnaha madasha xisbiyada qaran kulankaas markoo soo dhammaaday kadib madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka warbaxsha kulankii maanta ay la qaateen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu sheegay in kulankaas uga wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku xusay nuuca ay noqonaysa doorasho dalka ka dhacaysa xalinta khilaafaadka hareeyay siyaasadda dalka amni guud ee dalka horumarinta gobolka banaadir iyo arrimo kale oo qoseeya arrimaha soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay in laisla afgartay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la siyaasiyad amniga in ciidamada hay-adaha amniga ay ka madax banaaneen siyaasadda dalka haddii uu dhaco khilaaf farsamo in la siyaasadeen gobolka banaadir iyo dadka ku nool in wax laga bedelo xaaladaha ay hadda ay ku jiraan sida in loo helo matalaad dhab ah in la qorxiyo iyo in loo dhiso kaabayaashii dhaqaalaha isagoo sheegay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka aqbalay arrintii iyo wixii farsamaya ay dalka ay maanta ka wada hadleen dabcan wixii laysugu tagana waxay ahayday duruufaha dalkan ka jira iyo danaha siyaasadeed ee ummaddan soomaaliyeed ay leedahay in la hagaajiyo masaalixda dalkana la toosiyo talana muxuu ahaa lagu toosiyo talo lagu wada lahaado madaxweynuhu waana soo dhoweeyey gurgiisuu nagu qaabilay guud ahaan qodobadii aan soo qaadnay sida la sheegay bilaaw ay ahayday shir horudhaca oo bilaaw ah oo mustaqbalka soo socdana shirar badan inay ku soo xigi doonaan aan rajaynayno ayuu ahaa qodobadii madaxweynaha aan isku soo qaadnay iyo wixii aan ka wada hadalnay way dheeraayeen waana badnaayeen laakiin waxaan rabaa inaan ku soo koobo kuwoodii ugu muhiimsanaay oo maxaanku idhaahday ummadda soomaaliyeedna ay u dhaga taagayso kana mid ah muxuu ahay waxyaabaha hortabinta leh oo u baahan in maxaanku idhaahday si fiican ay dalkan ugu hagaago waxyaabaha dadka soomaaliyeed baryahan damboo dhan ay danaynayeen waxaa ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka arrimaha doorashooyinka madaxweynahaasla soo qaadnay wakhti badan aan gelinay si fiican aan uga hadalnay waxaanan isla soo dhoweynay in dalkaani doorasho ka dhacdo wakhtigeedii ka dhacdo extension ama kororsiimo hay-adaha dastuuriga ee aanay jirin doorashaduna ay ka wada qayb galaanoo la doorto dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ee talada dalka ku jooga doorasho lasoo doortay dhammaantood wakhtigeediina doorashadu inay ku dhacdo sida ay u dhacayso nooca ay noqonayso waa laga wada hadlayaa waana laga wada tashanaa doorasho raalli laga wada yahay dadka intiisa badan ay u dhan yihiin inay dalkan ka dhacdo laga tashaday la isla aqbalay ayaan ku soo ballannay qodobkaas madaxweynaha waa iska afgarannay wixii farsamo ah oo say u taallaa iyo sidey u soconay iyo sidey tahay sidee sidee sidee waa arrimo muxuu ahay dib aad looga lafaguri doono oo looga hadli doono waxaa kaloo oon madaxweynaha la soo qaadnay wixii khilaafaad iyo madmadow ee mugdi ee jiro oo dhan in wadahadal lagu dhammeeyo si gaara arrimaha dowlad goboleedyada qaarkood in laga wada hadlo lana dhammeeyo mustaqbalka haddii aan la yidhaahdo arrinta ku saabsan ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda muwaadiniinta mabda ahaan ayadana sidoo kale madaxweynaha isla garannay dastuurka jamhuuriyadda in la ilaaliyo dowladdu ay ilaaliso annaga siyaasiyiinteenna iyo shacabkuna ay dhinacooda ka ilaaliyaan ayagana dastuurka waxa uu farayana ay dhowraan arrimaha ammaanka aad yo aad ayay muhiim u ahaayeen waydana wakhti badan aan gelinay waxaan isla afgarannay isla garannay amniga inaan la siyaasadaynin ciidamada amniga iyo hay-adaha amniguna ay siyaasadaysmin siyaasadda ay ka madax bannaanaadaan siyaasad aan loo isticmaalin siyaasiyiintuna haddii khalad farsamo meel uu ka dhaco aanay siyaasadaynin oo aan haddii askari qaldamo iyo qof qaldanta ay jirtaahay oo qalad samayso amniga ka shaqeeyahay aanan la siyaasadaynin ciidamada iyo hay-adaha amniguna siyaasadda ay ay ka madax bannaanaadaan oo aan loo isticmaalin qaab siyaasadeed ayadana aad iyo aad ayaan u dul istaagnay waana isla garanay waxaa kale oon madaxweynaha aan ka hadalnay isla soo qaadnay iyadana arrimaha ku saabsan gobolka banaadir gobolka banaadir iyo dadka ku nool in duruufahooda dowladdu ay wax ka baddasho la hagaajiyo la qurxiyo maxaanku idhahdaa aadna looga wada hadlo sida ay muxuu ahay ku fuli karaan dadka gobolkan deggan xuquuqdooda ka muwaadiniin ahaan xaqooda matalaadda ee siyaasadda dhammaan madaxweynuhu inuu raalli kayo ogolyahu noo sheegay annaguna waa soo qaadnay wixii farsamo ah iyo sida ay wax u dhacayaan iyo sida ay ku suurtogelayso iyo wakhtiyada ay boos suurtagalka ay waxaasoo dhan kala dhici karaan intaba waa arrimo farsamo oo mustaqbalka iyo shirarka dambe iyo kooxo farsamooyin ah ay ka shaqayn doonaan ayadana guud ahaan waxaan isla garannay isku soo raacnay dalkan inuu dagaal ku jiro niman cadow oo shabaab la yidhaha ummaddana ay dhib ku hayaan in loo midoobo la dagaalanka al-shabaab dowlad iyo shacab iyo xisbiyo iyo siyaasiyiin iyo dhammaan isku dhinac iyadoo saf lagu jiro isku dhinac in looga soo jeesto la dagaalanka al-shabaab cadow waaye cid gaaruu cadow u yahay ma jirto shabaab dadka soomaaliyeed dhamuu cadow u yahay wax kasta oo shabaab jiritaankiisa iyo joogistiisa iyo howlihiisa fududaynaayo magac u yeelaayo kor u qaadaayo ammaanaayo dacaayad iyo brobaganda u samaynaayo waa cadow ayaguna marka shabaab in laga wada shaqeeyo dalka sidii looga xoray lahayne waa isla soo qaadnay dadka soomaaliyeed oo dhan arrintaas inay istaagaan guud ahaan jawiga ay wadahadalkaas ku dhacay waa ficnaay waxaan isleeyahayne mustaqbalka wadahadallada dambe oo soo socdane waa ka sii fiicnaan doonaan inta maanta ay ahayd bilaabuu ahaa wixii farsamo ana dad farsamo ka shaqeeyo oo u xil saarana loo magacaabi doonaa wixii mabaadi iyo siyaasad in laga heshiiyo ay tahayna si siyaasadaysan oo aan dalkan dantiisa ay ku jirto oo aan qof gaara iyo koox gaara loogu danaynaynin ayaa iyadana looga hadlayaa maantana looga soo hadlay guud ahaan waxaan rabaa inaan intaas ku soo koobo jawigu waa hagaagsanaa dhib ma jirin rajaan qabnaa mustaqbalkana insha allahu tacaala wadahadaladuna halkaasay kasii socon doonaan waa mahadsantihiin aad iyo aad
madaxweynaha hore soomaaliya xasan sheekh maxamed oo yakaas ahaa ka warbixinaya kulankii maanta madaxtooyda soomaaliya ay markii ugu horreysay ay ka wadayeesheen ay ga wada hadlayeen xaaladda siyaasadda ee cakarna waddanka ka jirtay arrimo dhowra oo qayb ay ka tahay nuuqa nuuca ay noqonayso ee doorashada waddanka dhacaysa ee sanadka iyo arrimo kale oo qayb ay ka ahayd matalaada gobolka banaadir iyo arrimo kale oo ku saabsan ay xayiraadii marka hor madaxweynaha hore soomaaliya lagu saaray lixdii bishan iyo sidoo kale ee marka dambeysa ay ku safrayeen ama u socdeen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle xulusha wareysadaa dhegeysanaysaa raadiyo xadan oo nagala socotaan si lamida ma jirto wax war ka soo baxay madaxtooyda soomaaliya oo ku aadan wax ka bedelan waxa ay sheegeen ama warka ay warbaahinta la wadaageen qaar ka mida madasha xisbiyada qaran ee wadanka ka jira xulusha wareysadaa dhegeysanaysaa raadiyo xadana waad nagala socotaan saaxiibayaal intaan ka bixin wararka magaalada caasimada ah ee muqdisho ilmi cali axmed oo ka tirsan qoyska caanka ahaa ee reer elmaas ayaa ku geeriyootay gudaha xarunta xalane ee magaalada caasimada ah ee muqdisho sida ay sheegeen goobjoogayaal ee ka agdhow halka dalkaasu ka dhacay almas ayaa sida la sheegay waxaa ku dhacay xabad inkastoo aan weli la ogeyn lana cadayn karin xabadaasi waxay ahayd waxaana haddana wararka intooda badan ay sheegayaan in ay ahayd xabad si kam ah ugu dhacday oo aan la aqoon halka ay ka timid xabadaasi si kastaba almas ayaa xabadda lagu soo reey waxay noqotay xabad ka timid ciidamada amisom ee qeybta ka ah howlgalka midooda afrika amisom sida ay ku sugaan sida ay sheegeen dad ku sugan xarunta xalane ee magaalada caasimada ah ee muqdisho macadda haddii xabadaas lagu dhex riday xarunta xaranley iyo inay bannaanka ka timid si kastaba markii xabadaas ay ku dhacday waxa ay saarneed gaari ku dhex socday xarunta xarane ee muqdisho waxaana xabadda ay ka timid dhinaca dambe ee ay u socotay markaasi weli waxaa socda baartano ku aadan sida ay wax u dhaceen oo ay wadaan saraakiisha amisom ee xaruntaas ku sun almas ayaa horey waxay u ahayd xogihii koowaad ee safaaradda kenya ee safaaradda soomaaliyed ee wadanka kenya waxaana hadda ay ka tirsiineen hay-adaha ilman ee wadanka ka shaqeysa almaas ayaa la dhalatay elwaad ilman oo ka tirsana qaramada midoobey iyo ilman oo ah sargaal sare oo ka tirsanaad ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ma jir ma jiraan wax wala ka soo baxay dowladda federaalka iyo beesha caalamka ee degan xarunta xalna ee ku aadan dalkaasi magaalada caasimada ee muqdisho lagu geystay xogihii hore ee koowaad ee safaaradda soomaaliyed ee wadanka kenya wixii waraa kusoo kordha saaxiibyal wax ku dhegeysa doontan wararkeena iyo barnaamijya dambe ee soo socda xulashada walaasada ayaa dhegeysanaysaan raadiyo haadana waad nagala socotaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland ee galmudug ay ka wada aramayaan ayaa markaan haadiyaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland iyo galmudug ay ka wada ariyaan waxaa maalmo ugu dambeeya kusoo badanaya daliilka qorsheysan kuwaas oo loo geysanayo saraakiisha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kuwa puntland iyo galmudug ee ka wada arrimay magaaladaasi islamarkaasna ka qayb qaatay amniga ee magaaladaasi waxaa dalka ugu dambeeya loo geystay alla naxariistee ee taliya nabadsugidda puntland ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaana lagu dilay mid ka madaxa farkacyo ee gobolka mudug ma jirto wax dada loosoo qabtay dalkaasi magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa sidoo kale ka dhacay dalil loo geysanaya dadka shacabka kuwaas aan laaqoon cidda geysanaysa waxgaradka deegaankaasi saraakiisha ciidamada xooga dalka ee ku sugan halkaasi waxaa wadaan dadaalo lagu doonayo in xal loo helo daliilka kusoo badaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug nabadoon cali deriye oo liiqan alluur oo ka mid ah waxgaradka deegaanka islamarkaasna caawqadka telefoonka igu warramay ayaa waxa uu ii sheegay in gaalkacyo dal kusoo badanaya qaybo ka mid a ay salka ku hayaan aanooyin qabiil islamarkaasna ay jiraan dad ee u dhexaysa xurguud xurguf islamarkaasna kuwa sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland ee galmudug ka wadaaramiya
xaaladda gaalkacyood hadda maanta iyo shalay iyo habeen hore waxba kama dhicin dhanka abulwey nin lagu dilay oo taliyaha taliya ku-xigeenka wax ka dambeeya oo hadda ka dhacay ma anan maqal deegaantaana magaalada baadiyaha iyo magaalada dhexdeeda iyo shaqaaqooyin baa ka jiray oo waxba uu iska dhimanyahay wixii ilaahay awoodiisa uu maaga baadhacahayay anagu waxaan ku hadlaynaa anagu waxaan ku hadlahayaa wixii nabada u hadli maayo gaalkacyo kaliya u hadli maayo waxaan u hadlahayaa inta ummadda oo dhan ummadda nabadgelyadeedaan ka hadlahayaa wax hadda maanta inay gaalkacyo uga duwan tahay ma jiraa shaqaaqada meel kasta maanta shaqaaqa ka dhacaysa waa gartay gaalkacyo wax kusoo badanaya adduunkaaba wuxuu noqday adduun dagaal noqday ilaahay waxaanu ka baryaynaa dadka isku walaalka isku jariska iyo isku meesha dega ilaahay waxaanu ka baryaynaa nabad ilaahay inuu siiyo oo isjeclaan alla siiyo waa isku diin waa dad isku daraja waa dad isku meel ku dhow koonkana ilaahay baa iska laho waxa lagu diriraayo nila ma jiro waa koon ilaahay ama gaalkale ha noqoto ama mudugooda ha noqoto meel kasta oo joogo ummadda inay nabadda gacnaha ku qabtaan nabadda ayaa caano la dhabane nabadda hurdale nabadda diin la bartane in nabadda geesaha lagu dhego waxaa jira maanta nabadda qofkii aan nabadda ku dhegin oo maanta uma dila wuxuu ogaanayaa maalin dhow baa lala xisaabtamahaya waa gartay ee oo ilaahay gaalkacyo wajhigiisa markuu tagaleleeyo maxaa ummadayda ku dishay Aha.
idaacooyinka waxaan ka rabnaa inay war saan sheegaan oo nabadda dadka ku gubaabiyeen raadi qadaado waxaan kugu gubaabinaya caawa kugu soo dhaweeye waxaan kugu soo dhaweeye xagga nabadda oo caawad leedahay nabadda ka hadal gaalkacyo wax kusoo badanaya daliil qorsheysan marka daliilkan wax geysanaya ma la ogyahay may adeer bi- dilalka waxaa jira ilma ay geelma layna diina laysay annaga hadda wixii la dilo waxaa la yidhaha shabaab baa dilay waxaana suurooday shabaabku inaysan dilino dad isku xiil qaba oo yacni kasoo ka- isku xiil qaba magaca halkaa raaca intay yidhaahdeen inay dileen aniga dagaalkaan dadkaa la dilaya qola dishay ma aqaan ilaah baa yaqaano sheegahaya Waa gartay Qola marka.
dishay ilaah baa yaqaano sheegahaya Waa gartay.
anagu ma naqaano qofka ninkaa axadkaasi waa dhintay ilaahay baa og qoladii dishay Waa gartay.
maxaa jira waxaa la sheegaa qofka dilay haddaad og tahay aniga dadka hadda dilay ma ogi ilaahay baa og
waa gartigalkacyo waxay martigelinaysaa dilal aan xal lahayn oo in muddaa soo socday waxgaradka deegaankan tihiin dalkan wax geysanaya lama yaqaano haddii dadku ay leeyihiin waxay ku salaysan yihiin anuyo qabiil ma u istaagteen cidda ka dambaysa dilalkan kusoo badanaya gaalkacyo wax geysanaya horta ilaa de- waa midaan kuu sheegay waxa wax dilaya horta rabbi baa og xaqiiqdeeda rabbi baa og annagu waxaan ku sinannahay mar haddaada qofkii wax dilay aada daba socon oo aada ogayn ma oran kartid eh, hebel baa dilay ma oran kartid dadka waa dhintay ilaahay baa og qoladii dishay annaga ha boqoloo dee soomaalidu waa tiro badan tahay annaga waayaan waxaan hoosa qofkii la dilay waxaa la shabaab baa dilay inuusan dilinna waa suurowdaa inuu dilana waa suurowdaa waa gartay gaalkacyo ima waxaa ku sugan marka beelo gaariya oo isku calaad qaba colaada ka dhexayso Waxaa jira isu soo dhuumanaya marka dadka caankaas wixii dilay rabba og anigu wax rabkaba ogi waa gartay gaalkacyo wax ogaan kara ninkii soo diray iyo ninkii dilaa ogaan kara anigu waxba kama ogi waa gartay gaalkacyam waxaa kuwa sugan ee beelo si gooniya isku dagaalsan oo colaad ay ka dhexayso oo keeni karaa in dalal noocan kale ay kusoo bataan magaalada way dhici kartaa dadku maaragtay haddii maaragta meel magaceeda iskaga badan yahay mid ciil qabaa inuu wax dilo oo dee yidhaahdo halkaa magaca saar wax dhici kara weeye Waa gartay.
xaqiiqda markaan kuu sheego annagu odayaal haddaan nahay ee dad muslimiin aan nahay ee dad ehlu tawxiid aan nahay oo ognahay beri galabina ilaahay nala xisaabtamaya dadkan waxaan ugu baaqaynaa walaalayaalow ilaahay ka baqa dadka dadka dilahaya oo iska daaya dadka dullaanka sawaynaya oo iska daaya dadkaan ka dambayn maysaan wax yar baad ka dambaynaysaan diinta maxamediya waa la sheegay axad xaqdarro ku dhintay ilaahay koomkiisa oo dhan ilaahay wixii koomkayga oo dhan waa ka weyahay qofka waxaan leenahay wax dilahayow qof kastoo aad tahay ilaahay ka baq oo aan yowm alqiyaama inagula xisaabtamayo qofkiiyo dhiigle inaad keenaysid ilaahay wejigiisa maxaa ku dishay waxaan ku dila ma aqaan muxuu kugu dila wixii ugu dila may horha waa gartay nabadoonacada diiriye ee, waxaa ka mid tahay Mhm. nabadoonacada diiriye waxaa ka mid tahay nabadoonada ugu caansan ee gaalkacyo Ee, haddaad tuhunsan tihiin in dalalkan ka dhacaya gaalkacyo ay sal ku hayaan aanooyin qabiil maxaa ugu istaagi weyseen sida loo qaboojin lahaa oo dalkan magaalada ka dhacay loo joojin lahaa anigu dilkaan qolada dishay ee qabiil dilya iyo qolo kale dishaya ma aqaan waa la istaago annagu waxaan la egnahay idaacayoonkaan ka hadalloo nidhaahno warnamadey war ummadda istaaya wa dagaalku wuxuu ka dhacaya haddii la hayn maayo meesha la yidhaahdo eh, deriska eh, godod dadka deriska dadka haddii la hayn meeshaan haddii la hayn maayo meelkasta iyo sacadka ka dhexeeya dadka eh, eh, galasoor iyo haddii la warac ka dhexeeya intaasa maalin walba wax lagu dilahaya Waa gartay.
anagu waxaan ku waanaynaynaa walaalayaw dad islaam aad tihiin dad elxutaxiid aad tihiin iskaaya hasilinine qof dhimanaya yuusan ku maran qof aan isaguba noolaanay yuusan ku maran intaasaan anagu la egnahay Waa gartay.
qofkii wax dilana anagu ma naqaan Waa gartay.
Qofkii Nabadoon baa wax dilana ma- ma naqaan waa uu dadkaas ku kacay nabadoon baa tahay waxay ii sheegtay in gaalkacyo ay ka jirto ee, laba qabiil dagaal u dhexeeya oo lagu saanayn karo ama lagu aanayn karo dalalkan kusoo banaya magaalada marka haddii aad og tihiin in magaalada ay ka jirto ee, xiisad ee dagaal u dhexaysa laba qabaa'il ee degta gaalkacyo ma u istaagteen oo ma ku tala gasheen sidii dalalkan gaalkacyo kusoo badan ee looga yeelan lahaa islamarkaasna xal loogu keeni lahaa ee, dagaalkan markasta ee dalka lagu dilo ee ka dhaca gaalkacyo udhexe laba milashay bilada halkaasi wada dega horta lama oran karo gaalkacyaa dagaal u dhexeeya gaalkacyo dagaal uma dhexeeyo labada eh, maamuloo degana dagaal uma dhexeeyo Aha.
dad xunxun ee wax dilahaya ee mid kastaba hay ka yimaadaabaa dadka dila buntland dagaal ma qabto galmudug dagaal ma qabto dadkan wax dilahayaana dad labadaba eh, la tashada maahan aniga hadda caawa hadlaya gurigeygii baan jooga haddii nin iridka iga soo galo xabad igu dhufto galmudug ma dilin ninkaa keliyaha dilay lama oran karo marka galmudug baa wax dishay ama buntland baa wax dishay lama oran karo Waa gartay, gaalkacyo- Waa laba maamul oo darisa ba laakiin dad waxaa ku dhex jira oo soo dhex galay dad ee ama aanaa ku dileen ama dibadda ka yimaadeen dadka caankaasaa ku dhex Waa jira gartay.
dadkiina dad aan anagu naqaan maahan Waa gartay, oo hebel iyo gaalkacyo- hebel aan leenahay ma naqaan Ah, gaalkacyo waxaa ku sugan ee, ciidamada xooga dalka ee isku dhafka ahaa oo loo sameeyey amniga gaalkacyo Ee, sidoo kale waxaa ku sugan ciidamo ay leedahay puntland iyo galmudug waxay ka qayb qaadanayaan amniga guud ee gaalkacyo marka ciidankaas intaas leg hadday ku sugan gaalkacyo haddana amnigii faraha uu kasii baxayo aad leedahay waxaa ka jira magaalada ee, dagaal udhexeeya ee laba qabiil halkaas deegaankaasi wadega sidoo kale ay jiraan dalal al-shabaab ay ka geysanaya gudaha deegaankaasi marka maxaa keeni kara intaasu ciidamada magaalada joogaan dalal noocan oo kale ay kusoo bataan gaalkacyo ku yiri u dhahay hadalka saan ku yiri u dhahay buweyn iyo galbi dagaal ka dhexeeya ma jiro nin xuna wax dilayaa buweyn maahan galbina maahan waa nin xuna isaga wax bi'isa waa garta laba oran kale labada maamul weeye hadalka saan ku iri aabederi Mhm, waa garta marka anaga buweyn iyo galmudug dagaal uma dhexeeyo mhm, ciidamada Waa kuwa laba sugan maamuloo deris ah.
waa garta ciidamo aad u fara badanna ka howlgala gaalkacyo aan ku dhameeya laba maamulo derisa weeye Mhm.
deriskana dhibaata kama dhaxayso nin wax dila cadaada daraad iyo dii kahorseynay unbaa lagu dilay miyaad ka warqabtaan Mhm.
kama aa warqabtaan waa kaas oo kale Mhm, waa garta ciid- marka waxaa gaalkacyo la rabaa labada maamul oo deriska ah halkaan jooga wax dagaal oo ka dhexeeya iyo wax xumaan oo ka dhaxaysa ma jiraan Nabadgacyo da- Ayagaa wax la dilay maaha nabadgacyo waa geliyo- nin kusoo dhuuntay dhan kastabaa ka yimaada nabad dacal diiri waxaan rabaa ee, gaalkacyo waxaa ku sugan ee, ciidamada isku dhafkaha oo loo sameeyey amniga gaalkacyo Ee, sidoo kale waxaa ku sugan ciidamo ee, kala taabacsan puntland iyo galmudug waxay si gaar ah uga wada shaqeeyeen amniga gaalkacyo howlgal bay sameeyeen marka maxay tahay ee, dalalkan soo badanaya haddii intaas ciidan magaalo ay ka wada shaqeynayaan amniga gacanta ku wada hayaan howlgal ay samaynayaan maxay tahay waxaa dalalkan soo badan kara oo ka jira magaalada adeer soomaaliya maanta sidaad og tahay cadaadaha aad joogta qabiil baa haysta soomaaliya ma wada haysata qabiil baa haysta Mhm, weli dowlada federaal dowlad ciidamada isku darsay lama helin mhm, waxaa ciidamadu midoon karaan oo israaci karaan markii dowlada kore intay timaado ciidamada la isku daro mhm, ciidamada galmudug buntland u gudbi mahayaan aha.
kuwa buntland inta usoo gudbaan galmudug usoo gudbi waa ka soo mahayaan ma jira ciidamada isku dhafka ka shaqeeya arrintaas marka Ciidamada isku dhaf- waa gartay ciidamada isku dhafka soo ma jiraan oo looda ka madaxa banaan oo amniga magaalada ka shaqeeya weli waxaanu waa qabiil qabiilka markii laga baxo eed aan gaarino qof iyo cod aan gaarino markaasaa ciidamo isku daray la helaya waa gartay ee, gaalkacyo waxaa ku sugan ee, marka laga tago ciidamada kala taabacsan puntland iyo galmudug ciidamada isku dhafka ah loogu talagalay amniga marka haddii ay jiraan ee, ciidamo aan u kala gudbi karin labada maamul ee puntland iyo galmudug kala taabacsan sababta loo sameeyey ciidamada isku dhafka ah ee loogu talagalay amniga gaalkacyo noo sharax waxaa jira waxa la yidhaahda awood ciidamada gaalkacyo waxay u baahan yihiin ugu yaraan ciidamo kun iyo shan boqol ah oo nabadgelyada sugan ee labada dhan ka kooban oo isku dara oo baabuurtooda wata oo miisaaniyadooda wata ayay u baahan tahay ee laba boqoloo nin ama boqol nin uma baahna gaalkacyo waa magaalo weyn waa koonka adduunyada maalinka maanta ee inta rajinka u dhexeeya weeye ilaa etoobiya ilaa xamar ilaa boosaaso ilaa inta etoobiya waa ko- meesha waxay ku soo aru kursiga ku soo aruurta weeye waa gartay waxay u nabadoon baahan caldiriyo tahay ugu yaraan kun iyo shan boqol oo qof oo nabadgelyo ah ee midaysan ee dowladda tababartay ee u baahan tahay laba Nabdoon boqol iyo Caldiriyo.
boqol iyo waxba kama qaban karaan nabadoon cali dirya haddii ciidamada amniga ee puntland iyo galmudug aysan u kala gulbi karin ee magaalada sidee amnigii gaalkacyo ku hagaagi karaan sidoo kalena ay jirin ciidamada isku dhafa ayaguna aysan howlgalla samayn karin ciidamada cadaada joogaa gaalkacyo ma yimaadaan sababta haddii taas ay jirto marka amniga suu ku hagaagin karaa cadaadaa joogta cadaadaa joogta gaalka ciidanka cadaadu cadaaduu jooga labada dhuusamaree ma tagaan gaalkaceena ma yimaadaan cadaaday waardiyeeyaan in qolo walba hadda gurigeeday waardiyeynaysaa ilaa soomaalida la helo dowlad midaysan ee dowlad ee dalada ee ciidamada isku darta oo da- xukunka isku darta laba gubernatooraa gaalkacyo jooga laba gubernatooraa jooga Waa- laba tan iyo qaybeed baa jooga cadaada waa sidoo kale lama oran karo marka yani qolaa gab samaysa lama oran karo Waa gartay.
wixii dhimanayaana allaabkiisa ku dhimanaya allah xugmay Waa gartay, Ee, gaalkacyo- caasiiriye iyo odayaal iyo Mhm.
adiga iyo ma baajin kartaa waa gartay gaalkacyo ee dhanka puntland waxaa suga ciidamo ayadoo ay leedahay qora inaan eedeeyo aniga go-aankay ku jiro anaa wada soomaaliyeed baan ahay nabadaan ka adkaa nabadaan ku dhawaaqaa wixii wax dilaya iyaga u taal wixii wax dhacaya iyaga u taal aniga waxaan lehay walaalayaal is nabadgeliya ilaahay ka baqa yowma alqiyaama dilayku ilaahay dadka ha dilinina aniga anaga odayaasha intaa baan leehay adiga dhalinyarada ah wadankii haysta oo ay kubartooran waa dhalinyari taliyaha qaybta waa dhalinyaro haddii ilaahay waxaa tidhahdaan odayaashii caqli ma leh hadda maxaa noogu soo laabanaysaan caqligiina wadanka ugu dejiya nabadacaaladu yar waxaan kaa rabaa ee, dhanka puntland waxaa haysta ciidamada puntland ay leedahay amniga ee, waqooyiga gaalkacyo suga ee, si lamida ee, galmudug waxay leedahay ciidamo gaar ah oo iyaguna suga amniga wa- koonfurta magaalada gaalkacyo waxaa ka dhexeeya ciidamo isku dhaf ah oo dowladda federaalka soomaaliya ugu tala gashay amniga gaalkacyo inay ka wada shaqeeyaan islamarkaasna ee, si wada jir ah ay amniga gaalkacyo uga wada shaqeeyaan marka caawa magu xaqiraysaa in gaalkacyo ay ka jirto ee, ee, dalalkan waxa loo malayn karo oo ah inay ka jirto aana qabiil gaalkacyo hadalka si aana u oran ha u dhihin aana qabil ma oran oo dadkaan dhibanaya qoladiisii ana elaan ilaahay ba oo yaqaan gaalkacyo dadka wada degan colaad ka dhaxaysa lama arko puntland colaad ma qabto galmudugna colaad ma qabto dadkeeda iyo ganacsadedeeda iyo baabuurkeeda iyo xoolaheedu waa wada socdaan hantidooda waa ka dhaxaysaa dukaamada waa la wada gataa qolaad labada qola ka dhaxaysa ma jiro hase haddee ninka la dilahaya puntlandna ma ogaan karto galmudugna ma ogaan karto dadka waxaa ogaan karaa meesha qofka isi ogaan kara anagu ma ogaan karno sideedana anaga caawa qof wax dilay iyo qof wax dhacay midna aniga ma cadayn karo Waa gartay.
qofaan caawa wax ku cadaynaya ma jiraan waa gartay waxbaradka deegaanka aad tihiin wariye markaad tahay Mhm.
hadalka qofka aad tiri waa laga gudbaa aniga caawa dagaal la jooga puntland iyo galmudug ma jiro waa laba walaala waa laba derisa Mhm.
waa laba hantidu ka dhaxaysa hase haddee ninka wax dilahaya meelu ka tirsan yahay ma aqaan waa gartay waxgaradka deegaanka aan tihiin ee, saraakiisha cimilada ma kala hadasheen iyo laamaha amniga ee, waxaa ka dhacaya galkacyo ee dowladda federaalka ah ciidan isku daran ay keento cadaado waxaa jooga waa ogana ciidanka cadaado jooga waa qabiil Mhm.
waxaa la rabaa dowladdu inay keento gobolada ciidamo isku daran ee dowladda ka tirsan ee qabiil iyo beel iyo gobol aan ka socon Mhm.
ilaa waktigaas ka hor haddaan intaan la helin ciidan walba waa qabiilkiisii buu la jooga buntland waa qabiil nin walba qabiilkiisii buu haystaa ciidankii nin walba ciidankiisii buu haystaa ciidankiina weli lagama wareejin
nabadon cali diriye oo liiqan aluuro oo ka mid ah waxgaradka magaalada gaalkacyo ee gobolka midowga ee galmudug ayuu kaas ahaa oo i- ila sharaxayay ee, xaaladaha amni darre ee wajahaysa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug xulusha wari sida ay dhegeysanaysaan raadiyo haadana waad nagala socotaan saaxiibayaal haddaan markaan eegno magaalada beled xaawo ee gobolka godo ee jubbaland waxaa maanta ka dhacay banaanbax ballaaran oo laga soo horjeeda maamulka jubbaland ee beled xaawo iyo degano kale hoos tago banaanbaxaas waxaa soo qaybqaabiyay maamulka degmada waxaana ka qaybgalay dhammaan ee, ururada bulshada rayidka ee ku nool magaalada beled xaawo ee gobolka godo ee maamulka jubbaland degano kale oo ka mid a gobolka godo ee sida magaalada ceelwaaq baar dheere doolow luuq ayuu banaanbaxaas si madaw uga dhacay waxaa dhammaan looga soo horjeeday maamulka jubbaland mas-uuliyiin ka mida oo booqanaya qeybo ka mida deegaanada jubbaland markii loo diidanaya waxa ay gaareen magaalada mandheere oo xuduud la lah magaalada balxaw ee gobolka godow ee maamulka jubbaland nabadon cabdiraxmaan axmed cali oo ka mid ah waxgaradka deegaankaasi ayaan caawa ka wareystay xaaladda ammaan iyo midda siyaasadeed oo u dhexaysa haddanka dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ee ku aadan gobolka godow ee maamulka jubbaland waa maasanta horta hadda gobolka horta waa waa degan yahay hadda wax dhibaata kama jiraan waa gartay bal eh, banaanbax looga soo horjeedo maamulka jubbaland madaxdiisa ayaa maanta ka dhacay waa kuu soo wada Aha,
gobolka horta lix degmo waaye waa gartay waa waa toddoba degmo wey toddoba degmo Mhm.
maamulada waa waa ku qanacsaneen waa gartay marka maanta banaanbaxa magaalada ka dhacay banaanbaxan magaalada ka dhacay ee qorshaha loo soo abaabulay muxuu ahaa Waa kuu soo- waa kuu soo wada Mhm.
bishii hore oktoobar adiga akhirkeedii baa qoladii maamulada degmooyinka inta daawa daawa la yidhaha luuq iyo madaxawo iyo Mhm.
luuq beled xaawiya luuq iyo dorow waxay adigu heshiis deegaanka iyo so- dowladda soomaaliya iyo ayaga dhexdooda ha la halagelay Mhm.
waxaa lagu heshiiyey in dowladda federaalka ay maamusho degmooyinkan inta jubbaland ee, bad qabta oo laga dhisahayo waa gartay
arrintaa markay dhacday nimanka jubbaland oo u jiray ee, gobolkan dadka kasoo jeeday ahaa Mhm.
madaxweyne ku-xigeenka iyo wala wasiir ku-xigeenna iyo Mhm.
wala kaloo adiga oo meel isaga mamaaban iyo Mhm.
adigu waxa waxaa ninka soo soo kaxeeyo jiri goorka waa la qaatay idaacadan oo kii ka hadlaya maxamed siidi oo maqlaysa adigu waxaa loo qabay kasoo degeen diyaarad Mhm.
helicopter oo laba jeer soo celisay ku keeneen dowladda kenya Mhm.
alwaaq dadka jooga waxay yidhaheen anagu haddayba xukun uu jira dowladda federaal federaalkan baana xukumaysa ordanka kor dhaafaa lagu yiri waa gartay
meel ay adigu adinkooyin waaye bay noqotay waa gartay haddana waa soo maqiiqday oo waxay soo aadisay degmadan badaxawo waa gartay
degmada badaxawo hadee dowladda federaalka hadda maalmaha gacanta ku haysa ciidamadeedii waxeedii kulli wareejisay maalmaha dhan database ciidamadii iyo mushaarkoodii xuquuqda si loo ilaalin lahaa qaabkoodii qaabka xil wareejinta oo loo wareejina waxaasa lagu mashquulsanaa haddana luuq iyo dool way ku sii mashquulsan yihiin oo ay sii qorayaanoo waftiyaa maadamaan walbaba ma garata waa gartay maalmahan qeybo ka mida deegaanada jubbaland ay booqanayeen maxamuud sii aadan iyo wafdi u wato oo safar uga soo baxay ma booqanin aarkaas warka saa ha u dhigin adiga ha u dhigin degmada degmada ceel waaq oo dalda kenya ay imaadeen degmada ceel waaq oo dalka soomaaliya inay aadaan damceen waa waa u suroobi weyde waa gartay kabacdii halkii aadeen waa loo diiday marka way soo aadeen mandheera bay soo aadeen waa gartay marka maanta banaanbaxan ka dhacay beled waa xaawo soo wadaa anaa kuu soo wada dhegeyso degmada buraxa wey mandheera beraxa wey mandheera waa waa hal kilomitr hataa ma dhama waa waa tallaabo boqol kilo boqol tallaabo isu jireen xuduudooda waa gartay
dalka kenya ay imaadeen shara maaha darraad waa gartay waxaa lagu yidhi halkan mana soo gelaysaan waana dowladda federaalka maamusho wax aad ku yeelan kartaan oo luq ahna ma jiraa lagu yidhi waa gartay ayagana waxay yidhaahdeen waan gelaynaay oo gobolka waa degmooyinka aan u dhalanay soomaali baan nahay annagana jubbaland baan ka- ka midna oo madaxda jubbaland baan waa gartay wax lankuu aqoonsanya madaxnimo oo jubbaland ka jirtan ma jirta lagu yidhi maamulihii jiri dowladda federaalka ay la shaqeeyaan waa gartay
arrinta saasay u dhacday adigu dood badan ninka weli ma- arrintan ma soo aadin Eh, marka si marka fariinta berexaawo iyo torow iyo luuq loo aadiyo ama gobolka gada fariintaasoo dhan loo dhiibo annabaha sidaasuu ahaa ma garatay looga soo horjooda maamulka xuna axmed madoobe oo gacantumiska asaga samaystay oo inuu dad wax kasii u diido asaga ismagacaabay waxaasaa looga soo horjooday sida asaga hadda eh, uu soo magacaabay ama meel u joogo uu soo dirsadayna cid aqoonsan ma jirto waa gartay banaanbaxan degmada anaa saasuu ahaa ma garatay waa gartay banaanbaxan maanta wuxuu ka dhacay beled xaawo mise waxaa jira meelo kale oo banaanbaxan oo ka dhacay oo gobolka gada ka mid ah ina degmooyinka luuq iyo bere xaawey waa isku mid weeyo adiga degmooyinka daawo oo arrintaas hadda ay nimankaan alimeel ay lu galeen waa ceel waaqana horey usoo cayrisay oo anaabaxan midka culus baa kasii dhacay ceel waaqa ma garatay waa gartay marka eh, madaxweynaha jubbaland iyo wafdigiisana waxay ku sugan yihiin eh, mandheera
taas ay kusugan saasaan maqlaya annaga baana arag waa gartay marka waxgaradka deegaanka aad tihiin eh, deegaanka waxaa ka jirta eh, siyaasad eh, xun oo u dhexaysa dowladda federaalka oo doonaysa in gobolkaas ay la wareegto gacanqabintiisa maamulka jubbaland oo gobolkan uu ka tirsana waxay doonaysa in ay gobolkan uu ka shaqeeyo awaamiirteeda waxgaradka deegaanka aad tihiin ma la kulanteen dhinacyada ku hardamaya siyaasadda gobolka gedo ee jubbaland annaga horta waxaa la yidhaha jubbaland oo hadda state ahaan moogi hadda wax dhismo oo jubbaland oo maamul aan aqoonsanahay ma laha ma garatay waa gartay maba aqoonsaninba in la boobay baan dareen ayaan qabnaa dacwadanadina dee dowladda federaalka ee caalamka baan u gudbanay waana tan haddee shacabka waqeelinay hadda cid nin ismagacaabay hadda ka ka yeeraysa ma jiraan ma garatay waa gartay eh, beled xaawo Na- doolow na- iyo luuq waxaa ka jira maamul hoostaga ee jubbaland marka maamulkii deegaanahaas ka jiray halkay aadeen hadda hadda kama jira hadda dowladda federaalka hoos tagaan ma garatay waa gartay maamulkii ka shaqaynayay ma dowladda federaalka la wareegtay mise xilkaa laga Ayda- bedelay oo mas-uulkan la shaqeeya maya maya ayadaa la wareegtay dowladda federaalka ciidamadii iyo maamulkiiba kulli waa la wareegtay degmooyinkii shacabka dadka joogana raalli bay ku yihiin waxaad jubbaland hadda la yidhaaha oo maamul statekeeda u dhisan state ahaan haddee gobol way israacayaan in dhismeeda dib loo gala moogi hadda wax loo aqoonsan yahayna ma jiraan ma garatay waa aqoonsiga gartay waa ka jira wadanka federaal buu qaatay ee, maamulkaas wuxuu matalaa ee, gobollada markaas uu ka aramiyo gobolka gado jubbaland ayay hoos tagtaa ee, jubbaland ee, maamulkii wuu dhisanya wuu joogaa marka maamulka jubbaland haddaad diidaan oo dabcan ka go-daan waxaa ku tala gasheen in gobolka dhibaata ay ka dhacdo oo lagu dagaalamo oo dowladda federaalka soomaaliya aad tiradaan inaa si gaar hanu maamusho maya maya maya ma- maamulka mar haddii boob uu la imaado hadda meesha dagaad ka hadlayso galmudug oo waa ka dhacay khalaaf baa ka dhacay dib baa loo habeeyey istiidaan waa u dhisan tahay laakiin maamul hadda shaqaynayo oo caawla ta raacaya ma jiro waa in dib loo baarlamaanka baa la dhisaya hadda Eh, maamulkii baa la dhisaya madaxweynahii xaas waa kii eh, eh, eh, istikhaarada dhiibo yidhi dadka cidda rabtaa soo doorteena ninka waara nin soomaali dadkii dalka nahay inuu yahay ma garatay oo annaga wax garad diyaarta baa nahay ma aqoonsanin waxaas ma garatay Waa gartay laakiin marka.
masteed waa ka tirsannahay maamul cadaalad oo dadka ka dhexeyn loo dhisaan rabnaa ma garatay waa gartay marka haddaadna aqoonsanayn inta laga dhisa dhageyrta warka inta laga dhisaayana wararkan hoos joogaynaa ma garat waa gartay marka gobolka gado ee jubbaland oo hoos taga maamulkii waa jira marka dowladda federaalk soomaaliya qaab nucee ah ayay si toosa ugu maamuli kartaa gobolka gado hadda ciidamada meesha moogtahay hadda maamul kale kama jiro ciidamadii baa joogay statekii iyo calanka dalka maamulkii calanka waa ka waa ka babanaya jubbaland laakiin ma dhisna oo male madaxweyne male tala wasiire male dad shaqeeye male waa wax dhaqaale iyo hanti ay ay dadka gashanaysa ma jiraan yani markaa burcad oo jirin hogaami kooxeedka weeye noocooda saasay u dhaqmayaan annaguna waxaas ma rabnaa wax dadka dhan u dhexeeyo oo soomaali ay wada leedahay yaan rabnaa ma garat maamulka ee, ju- jubbaland gaar ahaan gobolka hadda igala hadlayso maalmo ka hor waxaa ka dhacaya banaanbax looga soo horjeeda dowladda federaalka banaanbaxan maanta waxaa looga soo horjeedaa ee, jubbaland maanta ka dhacay ee, beled xaawo oo dowladda federaalka waxaa ku eedeysan inay xirtay wasiirkii wasaaradda amniga jubbaland oo ka soo horjeeda gobolkaasi marka ma boodin laftihiin inaadna ogeyn meesha u socotaan iyo qorshaha damacsan tihiin may waa ognahay ma kuwa kuwa maalinkaa maanta banaanbaxayeyna waa kuwan hadda haraadiga oo maanta hadda meelahan uu soo diray axmedo meelaha istaaga Waa qayb gartay.
ka mid ahayna ayaga- ayagana waxay qaateen nidaamkii federaalkay qaateen ninka xarigiisana ee, qaabka hadda loo marayo qaab hadda ee, ee, dawladdii asaa ka dhexeysa wey annaga madax haddaan gelayna maaha ma garan waa gartay warka wixii siyaasada annagu shuqul kuma lihin laakiin dhismaheena dad un waxaan rabaa inaan la boobin shacabka oo wax ay leeyihiin loo eh, ay ayaga yeersadaan ma garan waa garta marka ee, d- goboladan ee, hadda igala hadlayso jubbaland ma waxaad doonaysaa in maamul gaar ah oo jubbaland ka madaxa banan inteeda kale inay ka Maya, dhistaan oo maya, dowladda maya.
federaalka si gaara ula Maya, shaqeeya maya. ma rabne waxaan rabnaa maamul jubbaland state oo dadkanan ay uleeyihiin saddexda gobol aan rabnaa saddexda gobol Jubbaland- maogiye jubbaland marka laga soo tago adinka ma jirto meelo kale qayldaan iyo dhibaato ay ka jirto marka cadaaldarada gaarka oo aad ka tirsanaysaan jubbaland oo ka jirta ee, jubbaland maxay tahay jubbaland ma- magaceeda mogi ma manaafaadkeeda ma aragna toban sano samarkii hadda way dhisneed si kastaba ku dhisneed oo boobkaa ku dhisneed dad xaqu xaqu ay goboladan leeyihiin oo iyo dadkan waxay leeyihiin oo laga helaba ma jiraan marka magac nin in lagu qarabto jeebka wato hogaami kooxadaana annagu hogaami kooxeed xilligiisa waa waa ka soo hoobanay ma garan Ee, ma jirto meel kale oo haddar ee, ka jirto ee, xisrad siyaasadeed oo jubbaland iyo dadka deegaanka u dhexayso marka Maya, waxa maya, idiin maya, gaarka maya.
adinku oo qabtaan oo aad tirsanaysaan oo damacdeen in dowladda federaalka si gaara ay gobolka u maamusho noo sharax
annaga s- dowladda federaal waddanka federaal baa waqaatay moogtahay federaalka waxaan rabaa dadka wada samaystaane in go- koox oo la yidhaahaa islaami kooxeed uu gacanta ku dhego wuxuu rabo ku isaga isku magacaabo oo arooskiisa gabadha arooskiisa arooskeeda ka alalaabsay inay noqoto annaga ma rabno ma garatay waa gartay marka annaga cid hadda gobolka dhan xasarad kama jirto anigaan hadda dee duruufa ku jira iyo dowladda oo dagaalada u dhexeeya wax ka weyn oo horeysa ma jiro iyagana wakt waktiga wax kale dadka dad ooda dhashay oo ceesha madaxa weeye dhammaantoodna waxay ku midaysan yihiin inay cadaalad helaan maamul loo dhan yahay helaan mana diidan in federaalka waddanka oo annaga federaal ma hoostagayna annaga eh, federaalkan hoostagayna ma rabna mar maamul goboleed ma dhahayaan laakiin waxay rabaan wax ay dadka leeyihiin oo dadka dhowrtaan bay rabaan waa gartay maamulka jubbaland waxay dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamada etoobiya ee qaybta ka howlgalka midowga afrika amisom ay ku eedeysay in dhibaatada gobolka iyo banaanbaxyadan ka dhacay gobolka gado ay mas-uul ay ka yihiin dacwad ay ka gudbiso beesha caalamka ay la wadaagtay Ee, caawa ugu dambeeya Ju- jubbaland arrin ka soo saartay ee, banaanbixii maanta ka dhacay ee, balad xaawi deegaanada kale haddii meesha dhibaata ay ka dhacdo ama lagu hardamo dowladda federaalka iyo jubbaland ay mid kasta ay ciidamo ay geysa meeshii xaaladda gobolka maxay isku bedeli kartaa wax jubbaland la yidhaha ciidana meesha ka jooga maslaxaan marka hadda meesha ka dhowdhow lama ogi maba jiraba hal askari ilaa ka dhigo jubbaland magaciisa wato dhulkan ma joogo ma garat waa gartay marka nimankaana niman keligood oo boorsooyin wata oo oo ninkaas hogaami kooxeedka soo dirsaday weeye waa niman dhowr iyo tobane wax hadda ay matalaan iyo ciday mas-uul ka yihiinna maba jiraan ma garat
xulasha warashada ay dhegeystaan saarada iyo haadana oo nagala socotaan saaxiibayaal qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaa markaan isla soo gaarnay waxaa maanta magaalada caasimada muqdisho si wadajir uga furmay kulankii ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kulankaas ayaa waxaa si wadajira maanta u shir gudoomiyey gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaasha cabdulaahi iyo maxamed muse shaah cabdiraxmaan kulankaas waxaa maanta hortagay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta uu ka hor aqriyey ee miisaaniyadda laba kun iyo labaatan ee dowladda federaalka soomaaliya ku shaqey doonto cabdi xaashe cabdulaahi ayaa waxaa halkaas uu ka sheegay in meesha uu ka baxay khilaafka u dhexeeyey ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo aynu garan weyno maxaa inaga xun iyo xaggee wax jira waxa weeye dalkeenna waxtar u noqon mayno hoggaamintiisana ma wadi kare khilaaf baa jiray mudday labada aqal kala maqnaayeen shuruuc baa istaagtay annaga oo guddoonkiina arrintii waxaanu isweydiinnay mas-uuliyaddayna saaranay waa maxay mursalow labadeeda iyo guud ahaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo siduu hadda sheegayo dee shuruucda ay caddaynayaan baarlamaanka soomaaliya inuu ka kooban yahay laba aqal arrinta miisaaniyad waa miisaaniyad qaran weeye waa sharciga ugu muhiimsan uu dal samaysto oo uu saamayn ku leh dalka oo dhan waxa weeye siduu hadda qodobadii uu sheegay ayaa caddaynaya sharci ay baarlamaanku soo ansixiyeen ayuu madaxweynuhu saxeexaa waa qodob dastuuri ah kolkaa baarlamaanka soomaalidu ma hal aqalba mise waa laba aqal waxaan anigu is annagu aanu isnayn taariikhdu hadda muddadeedii wayba dhammaatay hadda baarlamaanka dowladda soomaaliya guud ahaan waa afar sano afartii sano dhammaatay war maxaan ka tagnaa oo berri baarlamaanka iman doona oo uu raaca in aan samayno ayaan isla garan waxay noqotay taas markaas qodobo taagnaa
cabdixaashi cabdulaahi oo ah gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya ayuu kaas ahaa oo sheegay in maantay uu meesha ka baxay khilaafkii iyo soo jeedkii udhexey labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kadib markii kulan wadajir ah maanta muqdisho ay ku yeesheen qayb ugu dambeyn barnaamijka soo garan waxaad kusoo dhawaataan kalamaan war kalamaaney maanta wixii warar ah anaa idin haya madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaashii hore waa shireen labadii gole ee baarlamaanka soomaaliya waa shireen madaxdii maamul goboleedyada waa shireen wasiiradii maamul goboleedyada waa shireen taliyayaashii ciidamada waa shireen al-shabaabna bu'aalay ku shireen xaggaa lagu shiray intaa lagu shiray beri baa la shiraa badanaajalaa la shiriyo maantaa la shiraaya shaqaa la qora badanaa doorashaa la qabto mid kalea la qabto shacabka doora badanaaxisbiyaan la shiraa xisbiyaa la shiray xisbiyaan la shiraa badanaa nagaa la furaa midaa la xiraa mid kalaa la rabaa badanaa qudba sira sanadkan badanaa webiyaa fataha dadaa la qarhaa sanadkan dhimashadu badanaa sanadkan fatahaad badanaa hoylamugoodle waxa oo baran oo diriyoosiin ama kasooye laakiin waxaa idin haaya wariyaal oo war uroora haddii arki jirteen unuka aadaankan urooroonaa cawa horaata masaajida umeehan siyeed saaca waa la aaraami bacdeen xalay toddoba saacas aaraami koo kaleeta waay cawadan waxaa laga cabsooya lix saac inas bilowda aaraanka marka waxaa ildhehaysiin sanadkan aadaan uroorow badanaa
aadaan degdegow badanaa caamuco waxaa la yirnimo waa xogeynu rumigiiskal waaye wakhtigaas beddel ma ogid miyaad warkan waa midkaan ka hoy weyno siddeedka saacaadama ar maxaan jira iyo an maxaanka ka saa badanaa
sanadkan ismacnees badanaa war waxbaa idinku batay aan cid taqaan la arage war ma haysaanana dhegaysta maanta madaxweynayaashii hore iyo kuwii dhexe iyo kuwii dambe waa kulmeenaa layidhi war hoy hoy hoy tanina waa yaabe ma taasaad keentay war aniga ma keenine warka naga dhegayso madaxweyne farmaajo madaxweyne shariif iyo madaxweyne xasan shiikh iyo xisbiyadoodiiba shiray ku jiraan maanta wixii hore quba ma ka dhacday he afhayeenka madaxtooyada cabdinuur maxaa axmed wuxuu yidhi doorashada soo socota ayaa laga wada hadlayaa siday xisbiyada iyo madaxdii hore iyo dawladdu uga wada shaqayn lahaayeen xukuumadduna ay doorasho qof iyo coda u qaban lahayd si awoodda shacabka loogu celiyo oo ay u soo doortaan ciddii u shaqaynaysa xoogaga waddaniyiinta miyaa shacabka la sheegaayo war afhayeenka madasha xisbiyada xildhibaan fiqi wuxuu yidhi madaxdu waxay ka wada hadlayaan dastuurka iyo shuruucda dalka in la dhowro doorashooyinka oo mugdi badan uu ku jiro khilaafka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaa loo helo xuquuqda gobolka banaadir iyo in laga garaabo gaboodfalladii lagula kacay madaxdii hore soomaalidu waxay ku mahmaadaa nin afkiisa laga maxaal siiyo fiqi iyo madaxdii hore ee dalka xaq uma laha in laga dhegaysto maqaamka muqdishoaan ka shaqaynayna waayo iyaga ayaa dayacay ma og tahay magaalada muqdishaynu joognaa ma miliilicdeen weli mana jiri ricooteen xaax hoy waa iska waramaysiin laedin cabdinuur iyo fiqi markii oo warkood la moodo yoonkaanayti arbaca waa bacdeen unuka uuka arbaca muku haysano war waxaa la yidhi xamar waa ma dhaafaan muddaad hees ku maqasheene waana lagama maarmaan dal iyo muunad wadareede in kastoo la maydhaamayoon ciduna maamuusin oo meeshu sharaftay mudnayd laga madoobeeyey waxba yaan la moosine shacbigan dhiigga laga miirtay muqdishona ku nool yaa matala adinka mooyaane an maxaanka ka saa badanaa badanaa laftigeedu badanaa war anigu waxaan dhihi lahaa muran iyo khilaaf iyo waran mudac ka daabmaynin waa wixii muraaljibiyey oo ciidan maataduye waa in meesha lagu dhaafo oo laysmasaabaxo horta madaxdu waa kulmeen oo waa heshiiyeenaa la yidhi aniguna ma rumaysan sababtoo ah cabdulaahi sheekh xasan hadda ka hor wuxuu yidhi lama rabitaankooru midoobo ma rafiiqaan sababtoo ah hal waxay wada rabaan war abwaaninna geella wuxuu yidhi maalin bay halaagiyo hari uurku taalladu maalin baa halkaa naal hore looga sii socon habqanbay kudla'atae haraa maalin laga shubi waxay hogatay waayo eh hoggaan baa u soo bixi gacan hoorsi baratae hodantooyadeeday maalin hoos u soo dhuwan daallinkala hayaanshiyo hororraa furfurayee qabkii iyo hankeennaiyo sharafkeedii heeraye maalin baa halyaay kici warwar ma haysaana waxaa la yidhi jacaylaan dheere sheegtay hadduu kaa leexan waayo markaad noqotaan lamaane amuu loof kugu abuuro waxaa dhici kara lugooyo dhibaatana looma baahna haddaad sawlaab jileecdo codkiisana layf u saarto warkiisana liisgarayso amaad layf kula cawayso dabeed laba reer isjiirto amay qoladaada liiddo laftuu caashaqa ka sheegtay qabiilkaagana barlayso arooskii ka laabo weeye dhammaantina loosgareeyo war intuusan luusgaraynin muu ignoor gareeyo war hadduu luusgareeye muu bolongareeyo layska ilaaway oo aanay ku arkaynin yaa ogaysiya ismooge maa laga wadaa hadduu jecel waa bele bogyo kaa gala caloosha haddaad badal quudan weydo hadduu biyo kaa irdheeyo baddaad ku jirtaa iyo garo jeceel badgalaay willigee ma arkin jeceel badgalaa ma aragca bad baan galay alla ilahee bad baan galay ma maqlin miya war jacayl ma taqaaniinana dhegaysta waa yeelle kale iyo adoo hawl wadaag badana oo wadar la jira maalintan kuugu imid waabka kalgacaylkii ii galay wadnaha iguna weynaaday halkuu walac ka yidhi oo wataa layga waafaqay abwan xaatira gabarta hol wadaaga degan tahaya ar adaa marane war dhiigleeyow ku yidhi warwar ma haysaane maanta waxaa jira waa labada gol ee baarlamaanka aa ka soo baxay hee mursal iyo cabdi xaashi ayaana si wada jira uu shir guddoomiyey waxayna ka doodeen miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka gudoomiye cabdi xaashi wuxuu yidhi in baarlamaanku sidan uu wada shaqeeyo oo khilaafkii la dhammeeyo waa muhiim mursalna wuxuu yidhi xoogga waa inaan saarnaa sharciga doorashooyinka eelamadoodba kalamaan ahaa miisaaniyaday ka warramaayeen khalaaf iyo doorasha iyo meeha maxaa aga jiraan uu kaa kalamaana war miisaaniyadda uu soo hordhigay beyle ma ansaxinayaan baarlamaanku arooda mar horaa laga taxadiri oo waran ii gaashaan laga dhigi taas war waxaa la yidhi beeni maxay taree boromaan ka yimi wasiir beyle wuxuu baarlamaanka hor keeno cid jooji karta ma laha beyle ma aha baarlamaane bankiga xooga baajiseen maxaa looga baaji waayo beesow heestaahe war baarlamaanka maanta xildhibaanahan waxay yidhaahdeen waa sharci darra kulanka maanta loo fariisiye labada gole war kuwaas gacantii baylaan gaarine goormaa golaha sacabka laga dhigay war baarlamaanka markuu bayle gelay kulli wuu salaamay gacan gacanna lagama gaaro aryaadhaha anigu waraan idiin sheegaahay idaacadahan beentaan ku nacay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose najax wuxuu yidhi aniga istaafkaygu weligoor dad ma dilin hadda warkaa saxaafaddii sheegtay caddaynaa laga rabaa war ciidanka dadka buula mareer joogaaba waxay dhaheen dagaalka la sheegaya iyo qaraxyadu waa been xabadaha kana xitaa buulo kama dhicin mucaawinaanna dadka u qaybinayna ee ma mucaawinada dagaala oo wariyaasha mashabaabaa warka siiya maye warkaysan hubsayn warwar ma haysiin meesha ciidamada ay ku dirireen waa ekas kontarool afgooye warwar ma haysaane deegaanka dabarra waxaa lagu soo dhoweeyey saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda nin layidhaha cabdi afweyn oo ka hadlayana wuxuu yidhi shabaab ma imaan karaan meeshaan iyo meel u dhow warwar ma haysiine xisbiga waddani wuxuu oggolaaday in la dhexdhexaadiyo iyaga iyo xukuumadda waxayna dhaheen mas-uuliyiinta laga xidha haddii la sii dayn waayo bannaanbaxyada dib aan u bilaabaynaa war awal waxaa lagu heshiiyey in bannaanbaxa iyo xabsiga mandheeraba la xidho laakiin muuse waa xiri diiday warwar ma haysiine gaalkacyo shuuto iyo liiman caliyarow baa tegey shuuto oo reer gaalkacyo la hadlayna wuxuu yidhi aniga markaad diyaarataan dilli waxaad xasuustaan toogasho iyo suuratulmaa'idda laakiin dibudhiska iyo wacyigelinta ciidanka ayaan ka qayb qaataa anigaa maantadaanu dad wax qarxiye maxkamad soo saarayay shuutaya wacyigelin ka dhegaysanaya waaba laga cabsanaya war koonfur galbeed guddoomiyihii diinsoor ee xukunka isku dhajiyey maxkamadaan soo saaraynaa bay yidhaahdeen arooda daambuugaan la sheego beledka dhallinyarada joogta ay cabbaay maxamed reer wax looga qaba waaye war macal ardadii iyo qaybo badan oo bulshada ah lagu eedeey iyo macallimiintoodii ninku hadduu xilka dhiiba xaa loo xukuma adceeddoo kuleel yaable iyo yulugba soo tuurtay adceeddoo intii tabar yar iyo wiciiska oy siiday anigoon gabbaad yaallin iyo yaaqhun bulan waayin ma harsado yabaal iyo midaan qarinayan yuure geelaygii ninka la yeeshay oo waagi kala yaacay intaan yaahay laa ari inaan daba yoxoobnaado gun baa lagu yaqaana amaba yoolac doqoneede waa inaan yaboshaa xurnimo u yaxaas cunay warse ma waalanta haddan xorna haysa xurnimada yaxaas u cun james iswaan naxaw qabaxa
arkala joog
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijka intaas si caawa ku dhan yahay waxaan kaga tegaya haystaan tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxbay wanaagsan
waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalageena qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalageena qodanaa dalkeennana daafacnaa
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogdee allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogdee